بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم أذاكني باب بيان قدر الثواب من غزا بالروح دواجهات بان وريكو شرني دولي أجرقي ثوابك ومدني انت وقارسي سنيهي كاسو فغنم غنيمة هلين iyo waman lam yaqnam wabayaanu qadri wabayaani qadri sawaabi man gazaa falam yaqnam weeye wixii isagu intuu ghazwi iyo jihaadkiiba u baxay ama bal dee isagii horta wax qaniimuu helay aanay jirin isagu ha soo badbaadaa ama dee ha laba dir eh ajrigiisu isaguna qadarka uu gaadhsan yahay iyo labada marka laysu eego ajrigooda wuxuu noqonaya ama nisbadeed وxuu hi مسلم رحimه الله تعالى xdثnا عبد بن حmayd qال xdثnا عبدالله بن يزيد أbو عبدالرحمن qال xdثnا xyوة بن شhريح عن أbي هانiء عن أbي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن cمr snadku kolay intiisa badan isagoo san ah oo isku xiga ayaa intan aan jihaad iyo imaaro kuba jirnay aan soo aragnay cabdullaahi bnu yaziidka hore waa almuqri oo waa taas habeen dhexdeena waxaan soo sheegaynay bal cabdullaahi bnu yaziid cidda magaca labadaa magac wada lehee kitaabkeennan ku sugan tiradooda waan sheegnay marka waa almuqri xaywat ibnu shureex abyahanigan ka dambeeyana xumayd ibnu haani baa la yidhaahbaan nidhi waana akbaru shaykhin ibni wahbin sidaan soo maro waa taabiciintii yaryarayd abi cabdiraxmaan ilxubli oo taabiciya naadihaaniba waa taabiciyo horaan isagana usoo aragno markan cabdillaahi ibni yaziid qolooyinka lagu magacaabo kitaabkeennan ku sugan soo sheegaynay buu isagoo sanadka labadoodna ay ku wada jiraan aan soo aragno isagana waxaa la yidhaahaa cabdullaahi ibni yaziid baa la yidhaha almacaafiriy xubliguna waa sidaan soo marnay waa jirib reer macaafir kaba mid ah horeynu umuuraha usoo wada aragnay intan aan jihaad ku jirnay can cabdillaahi bni camrin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi maa min ghaadiyatin ma jirto daa'ifa iyo koox duulaysa ghaaziyadaasoo taqsuu duulaysa fii sabiili اllahi iyagoo ujeeda litakuuna kalimat llahi alculya oo fa yusiibuuna asiibaya alghaniimata way guulaysanayaanoo waxbay helayaan iyo khaniimo ilaa ooy jirto ghaasiyo intay jihaad gasho khaniimo hesha ee soona badbaada tacajaluu way dedejisteen sulusay ajrihim ajrigoodii ay helayeen marka saddex meelood loo dhigo laba meeloodba adduunyo loogu soo qadimay ay ku soo dedejisteen min alaakhirati aakhira xaggeeday ka soo qadimteen ka soo dedejisteenoo macnaa ajrigii bal ay camalkoodan ku helayeen dee kollay karaamaad badan oo ilaahay ku karaamaynayaa jirto ama saddexba ah oo midi waa jannadan loogu ballan qaaday inay helayaan taasi waa midoo jihaadkoodii bay ugu sugnaanaysaa wixii dee aan isagu iska xumayn niyadiisuna ay u fiicantahe ilaah daraaddi u jeeda laba arrimood oo kalena ah waa jireenoo dee nicmo ama karaamo laguba karaamaynayo loogu nicmaynayo waa alsalaamatu waalghaniima haddaba hadday dee salaamad badbaado ay badbaadeen iyo weliba khaniimo ay soo heleen ay bal masalan iyagii ay u wada xasuusho karaamadii lagu karaamaynayay oo dee ajri janno iyo ajrigoodaas iyo salaamadan iyo khaniimadan ayay laba ayaa usoo hormaray labay soo dedejisteen wayabqaa lahum sulusu waxaa u hadhaya saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaanba ajrigoodii u hadhi wain lam yusiibuu haddaanay asiibin oona helin khaniimatan khaniimo aana helin waxba aana helinna dee waxa markaas iyagii way jihaadeen mashaqo iyo dhib bay la kulmeen waxba ay heleenna ma jirto tama lahum ajruhum ajrigoodii waa u buuxsamaya waa u taab noqonaya xadaثnii mحamed بn shlin التamiimiy xadaثna بn abi maryama ibn abi maryam marar horaan soo aragnay saciid ibn الxakam weeye waa nin faqiih oo iqah qaala akhbaranaa kollay da-da muslim waa ku soo gaadhay oo bal mala hadduu masr hore taga iyo waa la kulmi lahaa waayo sheekhadiisa qaar baaba ka hor dhintay muslime laakiin de waa nin reer masr oo masrna mar dambuu muslim tegay iyo intii uu dhintay dabadeed qال أخبرنا نافع بن يزيد قال xdثني أbو هاني qال xdثني أbو عبد الرحمن الحبلي amا xbلي عن عبد الله بن عمر qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal mtنku waa keenu soo maray waana inoo dambeeyaa lfdigii sanadkani أbو هاني iyo أbو عبدالرحمن الحبليna markii hore way inoogu sugnaayeen iyo صxaabigu sanadka hore ayay inoogu sugnaayeen moxamed ibnu sahl iyo ibnu abi maryamna waa rag aan kitaabka hore ugu soo aragna sheekha muslim iyo sheekhiisoo dee ibnu abi maryamna waa saciid ibnulxakam baa la yidhaha waa tan aan nidhi amaa naafic ibnu yaziid oo abu yaziid isaga kunyadiisu ay tahay oo kolley nisbadiisa alkalaaciyi bay idhahan waana shad kuma sugna kaafkiiyo laamkuwa ma shadna waana nin reer masar ah horta waa nin siqa ah caabidna ahaa ama cibaado badnaa atbaacu taabiciintii ama raggii ugu waaweynaana kaba mid aha dabaqada toddobaad muslimna xadiidkeennan waa ku leeyahay xadiis labaad oo meel dambe ku iman doonana uu ku leeyaho labadaa xadiis buu muslim ku leeyahay naafic ibnu yaziid iska baktid iska jooji naafic ibnu yaziid almisri alkalaaci bal markaas waay inta kale waan soo aragnay haddaba wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa min khaaziyatin ma jirto daa'ifo iyo kooxo khaaziyatin aw sariyatin taqsuu duulayso fatagnamu ee qaniimo heliyo wataslamu tanna riwaayadii hore inoogumay sugnayn waa maqsuud way soo badbaadayaan oo dee iyagii way soo nabadgelayaan iyagoo dagaal galay haniimona way helayaan taasi ma jirto ilaa ay jiraan kaanuu waxay ahaanayaan qad tacajaluu kuwa soo dedejistay huluthay ujuurihim ajrigoodii saddex meelood marka lagu qaybiyo laba meelood ayaa badbaadadan iyo khaniimadan ay heleen ay noqonaysaa oo markaa kaas baa adduunyaha loogu soo qadimay weeye adigu ajrigoodii saddex meelood marka loo dhigaa laba meelood loo soo qadimay wamaa min khaaziyatin ma jirto khaaziya aw sariyatin tukfiquhum goobaysa macnaha waa min alikhfaaq oo waxay helaysaa ma jirto way soo hungoobayaan watusaabu la asiibayo dhimasho iyo dhaawac baa dhacayso iyagiina waa la asiibaya mashaqada iyo dhibtaas na way iyadana uba dheer tahay iyo dee dhibtii jihaadba ilaa oo ay jirto daa'ifo taasoo aan waxba helin lana asiibay oo dee dil iyo dhaawac iyo waxyaalaha laguba asiibay tanna ujuuruhum ajrigii ay lahaayeen ay jihaadkan ku helayeen biiclaa'i kelimat ilaahi ha u jihaadayaan uu u taab noqonayaa uu u dhammaanayaa bal xadiidku labadiisii dariiqba way noo dhammaatay kollay macnaa xadiidku waxa weeyaanu dadkii iyagu qusaada ahaa hadday badbaadaan oo qatli iyo jarx iyo dhaawac iyo dhimasha toona aanay gaadhin ay haniimay ama ay khaniimaystaan oo balle xoolo iyo khaniimo ay ku helaan dagaalkii ajrigay helayeen uu ka yari yahay ajrigii uu helayay kii aan soo badbaadin ama badbaadaya laakiin waxba aan soo helin maal iyo khaniimo aan helin ajrigu helayay wuu ka yari yahay xadiidku siduu inoo faa'iideynayana khaniimadan la helayo ilaah baa inoo baneeyo ummaddeena u baneeyo ummadihii hore umay banaanayn waana taa aynu hore usoo marray dee qur-aankiiyo xadiidkana inooguba wada sugan khaniimadaa la helayaa waa low shay xalaal oo rabbi subxaanah watacaala baneeyey oo jihaadkan ka dhalanaya ay tahay haddana waa qeyb ajrigii ka miday muqaabilkii tahay qeyb ajrigii ka miday u dhigmaysaayo ajrigii qasigooda kaa mida marka hadday helaan dadkii khusaadahaa khaniimada ay helaan ajrigii wax ka mida waana tan laba meelood baa saddex meelood laba meelood ahaan ayaa adduunyo loogu soo qadimay oo tani shaygaa u xalaasha ah weeye ilaahay hauba baneeye laakiin waa qeyb wixii lagu helayey jihaadka kaba midee ajri ahaa markaa ruuxii wax helayna dee qeyb ajrigiisii ka midoo adduunyo ku helay idna waa u baaqi oo dee waa wixii jihaadka lagu helayey kii aan waxba helinna ajrigiisii waa u dhan yahay oo aakhire ayuu la wada kulmi doonaa bal xadiisku ta inoo faa'iideynaya taasna weeye kolley saxaabadii rasuulkii ilaahayna waaba sii dee axaadiid ama aahaar laynooga soo naqliyey uu kuba yimi oo xadiis uu halkan ishaarayo kolley saxaabadii iyobuu kaba warramaya nin saxaabi ah oo markii dambe futuuxaadka ay uba furmeen baanu joogay ayuu lahaa dee iyagoo soo hijrooday oo rasuulkii ilaahay laba soo hijrooday annaga waxa naga mid ahaa mid dhintay oo ajrigiisii waxba aan kaba cunin saa muscab ibnu cumar uu soo qaaday iyo dagaalkii uxud baa lagu dilay xataa wax lagu kafnaa loo waaye maro yaroo keliya xidhnaa ayaa haddii lugaa lagu qariyana madaxii baa muuqanaya haddii madaxiisa la qariyana lugii baa muuqanayo markaasaa rasuulku amray madaxiisa in la qariyo lugaana loo saaro bal caws ama nooc cawska hamida idkhir odhan jireen loo saaro bal taasoo kale dee ku isagu markii dambe soo gaadhay oo raaxadii iyo futuuxaadkii soo gaadho uu ka cabiray saxaabigaas cabdiraxmaan ibnu cawf kuwa ay u bislaatay dee waxa weeyaan bal iyaga arrinkoodii iyo ujuurtoodii oo imaka guranayaana naga mid weeye bal markaa xadiisku waxa weeyaanoo macnihiisu ruuxa dee jihaadkii kollay ajrigii badnaayenu soo marnay buu leeyahay haddii ikhlaas jiro laakiin in waxaan jihaadkii kaba dhalanaya ayaa ajrigaa iyo jannana way ka dhalanaysaa way ka ratibmaysaa dee waxyaalaha kale kaba imanayana haniimadan baa kaba mid oo adduunyo ah haddaba ruuxu hadduu jihaado mashaqadii iyo dhibkii iyo dhaawicii iyo dilkii iyo wixii uu laba kulmay isagoon waxba helin ee ajrigiisii wax ka dhinmay ma jirto aakhira uu ku helayey haddii laakiin adduunyadii badbaado iyo haniimo iyo waxyaalaha uu ku helo qeyb ajrigiisii ka mida adduunyo loogu soo qadimay taas baa xadiidka macnihiisu yahay waana taas kolley aqwaalo barhkood iyo waxyaale ay ilaaheen oo dee iska wada fog ama baadil lagu tirinayo oo halkan imaamku raximah llahu tacaala sharaxa kusoo noqonayaana waa jirtaaye khulaasada xadiidku taa wey baabu qowlihi salى اllahu عalayhi wasalama inama alacmaalu biالniya waanahu yadkulu fiihi اlgazw wagayruhu min alacmaali wuxuu u baabaysan yahay qowlkiisii rasuulkii ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh inama alacmaalu biالniya acmaashaba waxa dee ay iyada sixadeeda iyo hagaageeda iyo tirsiga la tirsanaya waa camal ilaahay agtiisana maqbuul ku ah ajri iyo sawaabna yeesha uu noqonayaa waa biniyati niyo oo niyadiibuu ku xidhayay waa qasadkii ikhlaaskii iyo niyadii fiicnaydu ruuxuu laba imanayey wa anahu bal haddaba wuxuu kale u baabsanyahn waanahu yadkhulu inuu gelayo waanahu shaniya yadkhulu inuu gelayo fiihi macnaa xadiidkan inama alacmaalu binniya xadiidkan algazw duulimaadka iyo wagayruhu min alacmaal ujeedadu camal kasta iyo daaco kasta hadduu ya tahay salaad iyo hadday soom tahay iyo hadday zake tahay iyo xajkii hadday tahay iyo hadday jihaad tahay iyo hadday camal kale oo biri oo lala imanayo ay tahay xadiidkani wuu shamlinayaayo dhammaanba niyay u wada baahanayaan bal taas buu baabkeedii yahay xadiidkii weynaa inama alacmaalu binniya ayaana baabka inooguba imanayo waa kan wuxuu hi mسلم xadثna cبdاللahi بن مسلمة بن qacnb qال xadثna مالك عن yaحyى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وqاص عن عمر بن الخطاب qال qاla رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم bal xagga سندka koley dadku waa dad inoo horeeyey cabdاللahi بن مسلمة بن qacnab imaamka caabidkaa iyo dee malik yaحya بن سacيid kan malik ka warinayaana waa yaحya بن سacيid الأnصarي محamed بن ibrahim بن taymina hore waynu usoo aragnay calqabaة بن waqaصba bal waa xadiidkii aad u mashhuurka ahaa ee macnihiisuna ballaadhnaaye inama الأعmaalu bالniyaat ama bniya taas baa sanadkiisii uu mslim ku wariyey kan yahay kolley marka malik la dhaafo yaxya bnu saciid iyo moxamed ibnu ibraahim iyo calqabat bnu waqaas iyo cumar ibnu lkhadaab dhammaan culimadii xadiidka warisay oo dhan oo badan oo kutubtan umuhaadka ama usuusha lixdiiba ay kaba mid yihiin intaa waa iskaga mid intaasi isbedel ma laha ee inaha hore ayaa isbedbedela bukhaari isagu wuxuu ka dhigay xadiidka koobaad ee uu kitaabkiisa ku bilaabo waa xadiidka raqam waaxid waa kan laakiin lix meeloodoo dambe ayuu ku soo celiyaa bukhaari waa toddoba goor buu soo celiya xadiidka oo halka ugu horeeya dee xadiidkii koobaad uu ku bilaabay ay tahay iyo lix meelood muslim si halkan aynu imika marayno ayuunbuu xadiidka ku wariyey kuna keenayba bal haddaba a'imadaa kala duwanna way soo saareen imaam malik oo kale xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa dee aimo badan buu tiriyaa soo saaray imaam malikna waa ninkan dariiqiisa ee ay bukhaari iyo muslimba dariiqiisa ay kaba wariyeen bal taasba weeye haddana kitaabkiisa muwada riwaayadiisan mashhuurkee la hayo kuma sugna waa axaadiistii ka baxsanayd muwada ee imaam malik warinayay taasba weeye bal waa siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho riwaayaadka muwada xadiidkani kuma sugna waana tan isaga dariiqiisii laga wariyey walow dee suyuudi baa ictiraad yar le halkaasoo wuxuu leeyahay riwaayaadka mashhuurka aanu ku sugnayne imaamkan xagga madhabka xanafiga marka la eego ee a'imadiisa kaba midaya dadkii madhabkaba mu'asisiintii madhabkaan kuba tirayna moxamed ibn alxasan ashaybani riwaayadiisa uu muwada wariyey waayo riwaayuu leeyahy waana la madbaceeyey riwaayadiisi iyadoo sharax yaroo kooban oo laknawi leeyahy uu laba socdo tacliiqulmajad la yidhahno kolley imaamaraadka makhrijka lagu madbaceeyey kitaabkaas oo ah riwaayada moxamed ibn alxasan ashaybani iyadoo malik isaga dee kitaabkii riwaayadiisii ay tahay buu ku sugan yahay oo macnaa ujeedadu riwaayaadkii mashhuurkeyd baanu kuma sugnayna laakiin imaam malikna muwada waa ku wariyey dee muwadaciisa muwada'yaal ah riwaayaad kala duwan leh oo dee almuwada'aat bay kolkol yidhahdeen intaasoo riwaayu le waxaa laga yaabaaba imaka shan lix ama toddoba iyo inay madbacaysan yihiin riwaayaadkaa kitaabkaa ha kala mashhuursanaadeena laakiin waa madbacaysan yihiin bal marka adigu waa xadiis aada iyo aada u weyn waan laqbaynaynaa si aan ugu soo yar noqno n aada uguma joogsan doono waa xadiiskee marka la eego ruuxii xadiis akrisanayay malaa arbacuunkii laga bilaabanayay waa xadiidkii koobaad kutubtii kale xadiiskana waa ku wada sugnaa yaryarayd markaa waa in badan buu idin soo marayo kuma joogsanayo walow bacd alculamaana sida suyuud iyo qaarka inay kutubba ku khaas yeeleen macnaha isaga taaliif lagu khaas yeelay macnihiisa ballaadho daraaddeed ee umuuro yaroo imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan ku sheegayun baan ku gaabsanayaa dee waa kitaabka in badan ba ama xadiidka aada soo aragteen ee kutubtii yaryarayd iyo kuwii dhaxaya inoogu wada sugan bal markaa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam inama alacmaalu acmaashu binniyati ay muctabarat wama اctasabat biniya wuxun baaba la ictibaarin oo iyada lagu ti lati lagu tirinayaayo dee lagu markaas kuma tirsanaanaysaa waa niyada la niyoodo kollayna in xadiisku siaan sheegayno riwaayaad kala duwan buu leeyahay riwaayaadka kala duwan uu leeyahay ayaa alfaadahan inama alacmaalu binniya ka mid ay tahay inama alacmaalu binniyaatna lafdigii dee inaga inagu agteena macruufka kuba ahay ku shuuroobay khaasatan kutubtii ee xadiidka inoo soo noqonayso laftigaa dhigtoo bukhaari alfaadiis ama aimadan wariye barhkood kaba mida ayaa jira macnuhuna waa midoo niyadii oo la jamciyey iyo iyadoo dee la ifraadiyey barhkood baa inamaad o aanin la soconay alacmaalu biniya waa alfaadaha ee haddaba acmaasha sixadeedu iyo hagaageedu wuxuun baabuu isagii ku xidhan yahay biniyati niyo la niyoodo wa inamaa limri'in waxaa u sugnaaday shaksi laftigii dee aynu soo arki aad soo arki jirteena likulli imri'in macnuuna waa halkii un ee dee xadiidkan baan leenahay waa alfaaduu leeyahay riwaayaad buu leeyahay inta dambe ha iskaga mid noqday inta hore ayaa dee waxa weeyaan sheekhadu ay isbedelayaan iyo asaaniidiisu oo ay aada u badnaanayaan yaxya ibnu saciid wixii ka dambeeye wey waa yaxya ibnu saciid wixii ka dambeeya ayuu xadiidku faafayeen wainamaa limriin ay wainamaa likulli imri'in shaksi kasta waxa uu sugnaaday imri'ina waa dee shaksigii ruuxi dee waana inta badan mudakarkiiba u isticmaalaano waa tan mu'anaskiisu imra'atun taas lafdiga naftiisa imri'in lafdi kaleu leeyo iyadoo dee hamsada hore aanay jirin oo almar-u imaka almar-u cala almar-i lmuslimna waa ti aynu soo marray halkii samciga iyo daacada iyo almar-u iyo imru'un xataa nafteeda muanaskiisa imra'atun iyo mar'atun labada laftiba iyadna waa jiraan imra'atun iyo mar'atun waa laba luqo tadna maxay tahay imru'un iyo mudakerkii mar-un labaduba ah waxyaalaha dee halkan gariibkee uu leeyahay ismigani waxaa kaa mida in laba xaraf baa icraabtiisu ay ku wada timaadaa oo halka xaraf keliya la icraabo kuwa kale laba xaraf say u imanaysaana waxa weeyaan dee xarafkii icraabtu ka muuqanaysay hamzada weeyaane laakiin ra-duna xarakadeedu waxay waafaqdaa kolba hamzada xarakadeeday waafaqdaa waa labsigu markuu imri'in yahay oo say u waafaqaysaa bal imaka waa jaraya soo maaha ra'di way kasirsan tahay limri'in hamzadna way kasirsan yihin haddii halkaas imaka ay timaado ismigu inuu mansuub noqdo ama uu noqdo marfuuc noqdo xarakadii ra-du iyadna damo iyo fatxa yeelanaysaa si hamsada u yeelanayso oo hadday noqoto haadaa imru'un baan odhanaynaa imri'un ma odhanayno ee ra-dii waa la daminaya hamsadii bay raacaysaa haddii bal masalan ay ismigu mansuub noqdona ra-da xarakadeed wey iyadna fatxadaasay noqono ra-aytu imra'an oo manaa ra-dii laba xara labada xaraf baa xarakaan isu raacaya icraabtaas baana wada keenio ujeedadu dee hamsada xarakadeedu unbay ra-duna waafaqaysaa way jiraan laba luqo kale soo naqliyaan dama iyo iyo fatxa ee laakiin bal waa taas wey wax dee jamacana ma laha lafdigu oo xataa imra'atun iyo markii muanaskiisa iyo mudakerkiisu lafti imaka lagu jamciyaa ma jirte de kuwa macnihiisa lahun mooyaane isagu lafti sidan unoo jamc ka yimaado wainamaa limriin wainamaa likulli imriin shaksi kasta waxaa usugnaaday maa nawaa wixii uu niyooday oo shaksi kasta wuxuu helayaa wixii uu niyooday faman ruuxii kaanad ay ahaatee hijratu hijradiisan waa tegidii maka laga tegay madiine la qabtay ila llahi ilaahay xaggiiyo wa rasuulih waa qasad markay noqoto qasadkii iyo taas waa markay noqoto dee qasdan iyo dee ujeedadiisu ay tahay ilaah iyo rasuulkii amarkii ila dee ilaahay xaggii ridihiisuu dalbaya rasuulka ilaahay amarkii u amray hijradii wuu uhogaansamaya fa hijratu hijradiisu ila llahi wa rasuulihi xukman wa qabuulan weeye marka la eego sawaab ahaan iyo qabuul ahaan xaggooday ahaatay waman kaanat hijratu hijradiisu ninka ay tahay uu soo uu hijrooday beled uu ka hijroonaya lidunya adduunyo yusiibuhaa u asiibayo wuxuu u baxayaa u tegayaa adduunyo adheshin aw imra'atin ama se haweeney taas iyo tazawajuha uu guursanayo wuxuu u baxayaa amaba haweeney xaggaa joogto uu leeyahy ta aada guursatin fa hijratu ilaa ma hajara ileyh macnaa dee laysat min allahi wa rasuulihi min shay waxba xaggaa kagama sugna dee hawaab iyo ajir ay u leedayna maba jirte hijradiisu waa wixii uu doonayey wixii u jeeday ayuun bay noqonaysaayo ajrigii dadkii hijrooday ay lahaayeenna ma yeelanayo aqbal ilaahay subxaana watacaala iyo sawaab iyo waxyaalahaas ee hijro maaha maqbuula adugu ajri leh sharcan markaad eegno alfaadiya xadiidka mid kaba mide bal horta in yar baan ka taabanaya xadiidku waa xadiid weyn sa aan nidhi wuxuu sheekuna halkan soo naqlinayaa culimadu ama muslimiintu waxay ku ijmacsayn waa siduu kaba cabiray xadiidkan marka la eego mowqiciisa weynidii iyo fawaa'idiisa badan waa taan leeyihin barhkood ta'liif bay ku khaas yeeleen kitaab gaara ama risaalo gaaro isaga un lagagaba hadlayo ee raggan shar xadiidka sharxayna barhkood sharaaxda waasi oo dhan fawaaid aada u badan bay kaba soo saareen iyo masaa'il badan markaa shaafici iyo qolooyin buu ka soo naqliyey inuu islaamka saddex meelood marka loo qaybiyo meel yahay oo ujeeddadu abwaabta uu gelayaa badan meelaha loo daliishanayo ee uu inoo faa'iideynayaa badan oo islaamkiibuu saddex meelood meel saddex xadiis ama afar xadiis oo yidhahan islaamkaa ku wada wareegaya oo axkaamtii baa si ijmaalle markaan eegno u wada laabmaysa ayuu kaba mid yahayba oo shaafici buu kasoo naqlinaya toddobaatan baab oo fiqiya inuu gelayo abwaabtii fiqiga waa wada gelaya ama toddobaatan baab buu ihi de waa kan dahaaradii gelaya qaybaheedii oo dhan ee salaadii gelaya sekadii iyo xajkii iyo soomkii iyo waa gelaya waxyaalo kale oo dee bal masalan mucaamalaadkii oo kala duwanna waa gelaya bal imanka meelo badan buu gelaya barhkoodna rubculislaam markaa wuxuu kaleu kasoo naqlinaya cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo qolooyin kaleba inay yidhaaheen waxaa habboon ninkii kitaab alifayey inuu xadiidkan kuba bilaabo ujeedaduna waa maxay ninkii daalibkaah ee cilmiga dalbayay marka xadiidkan ay ishiisa uu ku dhacdo ama dee ka uu maqlayo uu yahay marka ugu horeysa waxay taasi ku baraarujinaysaa niyadiisa inuu saxo macnaa niyadiisa inuu saxo ikhlaas niyadiisa hagaajiyo iyadaa camalka ama uu maqbuul ku noqonayaa ama lagu soo celinayaaye waa daalibkii oo lagu baraarujinaya calaa tasxiixi niya ay leeyihiin in kutubta laga horreysiyo ayaa mudan bukhaarina waa siduu yeelay raximah llahu tacaala oo kitaabkiisa taas buu ku bilaabay ayma koolo kala duwan imaamkan imaka aan hadalkiisa hayno waa imaam nawowina kutubtiisa dee qeyb kaba mida waa xadiidku ku bilaabay arbaciinka waa aragtee aladkaar kitaabkiisana aladkaar ay yidhaaheen bicda bicdaara washtari aladkaar waa xadiidka ugu horeeya riyaad saalixiinka waa xadiidka ugu horeeya mustaam carifiinkiisa uu leeyahay waa ugu horeeya waxaan filaya walaa nu laamin kitaabkiisan axaadiista axkaamta ee uu ka dhintay inuu dhamaynaya laakiin la madbuceeyey qeybtiina soo gaadhay alkhulaasa laydhaah kolle waa ku bilaabo waan sian filayo bal markaa kutubtiisana waa isagoo tan ah waaba kaa kuba horreysiiyey dee bal kutubtiisii aan fiqi maxdiya ahayn baan ujeedaa deyna minhaaj iyo amtaashii rawda iyo kuma bilaabin oo iyada meel kaga bilaaba dee kitaab xadiid maahayn arrinta kale bal xadiidkan culimadu ay deen sheegaan waxa weeyaan xadiidkan saan lahaa culimadu aan deyn yaxya ibn aimadii soo saartay oo dhan yaxya ibnu saciid can moxamed can calqama waa iskaga mid macnaa nin ma jiro yaxya cid aan hayn halkan ka wariya waa duruqan la ictimaadsan un bay noqonaysaa sababtuna waxa weeye xadiidkan waxay idhaahaan cumar bn khadaab baa horta saxaabadii markay noqotay axaadiis niyada ku tacalluqsan oo dad kale warinayaan way jirtaa laakiin xadiidkan gaar ahaantiisa cumar bn khadaab baa warinaya saxaabi kale oo dariiq sugan oo xadiidkan laftigiisa maaha niye mudlaqa niye inoo warinaya ma jirto isagana calqamat bn waqas walow dee mimbarka horkii uu kaba sheegay laakiin calqama unba halkaa isna waa fardi waa qariib محamed iبn ibrahimna waa calqama waa taabici yaxya ibnu saciidna waa taabici intaas ba xadiidku waa fardi fardi waa keri keri laakiin yaxya markuu soo gaadhay ayay dad badan oo barhkood ay yidhaaheen waa boqolaal iyo boqolaal ay yidhaaheen ayaa xadiidkii kaba wariyey oo halkaa dambuu kaba faafay saa daraaddeed baan duruqdaa fardiga u horeysa daraaddeed baan xadiidkii inkastaba ha shuuroobo aada ha u faafo xagga dambe ha ka tawaaturo ee aan mutawaatir loo odhanahaynba wey bal in arrintan laftigan inamaa iyo xadiidku inoogu bilaabmayna waa adaatu xasri bayno macnaha adaatu xasrin waxay ka dhigan tahay waxaan la sheegayana way sugaysaa wixii aan kaa ahaydna meeshay ka saaraysaa marka acmaashi waxa weeye ee ixtisaabkeedii iyo ictibaarteedii waa markaa ay niye ay meeshii jirto haddii aanay markaa niya jirin ictibaar iyo ixtisaab ma yeelaan sababa macnahay keenayso markaasna acmaashii o dhan wadagelaya halkana waxyaaluhu siiba tirinaya bal taasi waa qeybteedna hore umuuraha qaarkoodna way dee iska yar hadalkeedaa dheeraanaya waan iska dhaafaya ama wainama limri'in ma nawa wuxuu leeyahay faa'iday inoo faa'ideynaysaa inama alacmaalu biniya inaan ka faa'idaysan walow dee labaduba acmaashi waxay ictibaarteedi iyo ixtisaabkeedu yahay niyo shaksi kastaaba wuxuu niyooduu leeyahay way aad bay isugu dhow yihiine laakiin tani maxay inoo inoo faa'iideyneysaa wixii la niyoonaya ruuxu shaksigu dee niyo mudlaqa uun acmaasha badanka ama qaybo kaba midi kuma hagaagayaan oo uguma xasilayaane in wixii aada ujeeday aada xadido ama aada tacyiiniso taas bay keenaysaa bal matalan wuxuu leeyahay ruuxii salaad baa dhaaftay matalan waa qadaynayaa salaad cishaay baan kaba soo qaadna uu ka seexday ama si uuna waa qadaynayaa in kuma filla uun inuu niyoodo salaadii idhaaftay asalaat alfaa'ita niyadu intaas kuma filaanayso oo inuu taasuu niyoodo ee maxaa la shardeeyaa tacyiinkeeda oo abal matalan inay salaad cishaay ahayd matalan haddii aan jumladan dambe iman wa inamaa limri'in ama likulli imri'in maa nawa inama alacmaalu biniyati ee niyadii waa la yimiye inta hore waxaaba dee laga fahmi lahaa niyadaa mudlaqa salaadii dhaaftay inuu hadduu niyeeye uun salaadii dhaaftay isagoon salaadu tay ahayd niyeynda niyadna maaha carabka waxa laga yidhaha waa qalbiga wixii laguma xadide inay taasi ay noqon layd wax u soconaysa ee halkan a wixii uu niyoodun buu leeyahay wixii uu niyooday ayaa waxay keenaysaa bay leeyihin lafdigii ama wixii aad dee ujeeday ina tacyiinkeed ama shaygii in la cayinaba wey inta dambe xadiidku kollay dee macnuhu waa inoo cad yahaye laakiin had iyo goor halkan waxaa culimadu de ay la yimaadaan oo yidhaah haweenayduba adduunyadii bay kaga mid tahay haweenaydu waa umuurihii adduunyaday kaga mid tahay maxaa keenay gaar ahaan kol hadday adduunyadan ninka ujeeddadiisu ay adduunyatay halkaas soo gelayso in haweenaydii si gaara loo khaas yeelo keenayba marka barkooda waxay leeyihiin un waa min baabi dikr اlkhaasi bacd alcaam ee waa qeyb adduunyadii kaba mida oo dee wixii adduunye oo baynu rag iyo dub adigu wixii ay kaba mid yahay ama arrinkan ah istimtaacoodiyo taasi uu kaba mid yahay waa waxaa loo sii magacaabay in badan oo dadka ka mida dee fidnada xaggaa ugaba timaada ayaa badan oo ziyaado ay markaa waxyaalaha kale adduunye aanay lahayn oo xagga marka leega iftitaanka ah ayay leeyihiin oo san baa loo sii khaas yeelo waa kii xadiid kitaabkaba kuba sugnaa eewaxaa masalan kamaan tegin ummadayda wax kaga dhib badan dee waxa weeyaan ama dee taas oo kale dee xaggii dumarka khaasatan waa iftitaankii laguma fidmoobaya taa taasi waa macno laakiin arrin labaad bay sheegaan culimadu way leeyihin xadiidka sababtiisaa bay ahayd waxay leeyihiin nin ayaa dadkii muhaajiriintaa soo raacay wuxuu usoo hijrooday baha weynee umu qays la odhan jiray inuu guursado markaa daahirkii inuu hijroonayo ahayd dee taasna ilaahay baanay ka qarsoonaynee dadkii way ka qarsoonaanaysaa ujeeddadiisna may ahaynba diintiisa hala cararayo diintiisa hala badbaadayo halkaa muslimiinta ay suu tegayaan aada muslimiintii tiradooda badi saa xoogaysatee waa haweeney taasuu doonayay inuu guursado ayaa wuxuu u socdayba ahayd xadiidka horta waa soo arooreyo waa yimaadeen bal xaafid ibnu xajar sanadkiisa inuu saxiix iyo kaba cabira saciid ibnu mansuur iyo qolooyin kalaa wariyayoo inuu cabdillahi ibnu mascuud yidhi ruux baa dee waxa weeyaan taa uba soo hijroodayoo markaasaan odhan jirin oon ku odhan jirnay muhaajiru ummi qaysin ninkii ummu qays usoo hijrooday manaa waxaa jiri u leeyahy ma jirto wax sabaabkii hijrada ma laha laakiin arrintan dee sheekuna halkan uu sheegay qolooyin kaloo kala duwan oo mutaakhiriintiina way sheegaanoo waxay ka dhigaanba xadiidkani sababtii uu ku yimi inay ahaydba ninkaa muhaajiriintiina soo raacay ujeeddadiisna ayd haweeneyba ay ahayd taas bay dhaha suuda xataa alfiyadiisa kolley afar bayd buu leeyahay oo ka mida alfiyada oo uu kaga hadlo xadiidka iyo asbaabtiisa na xadiidka asbaabtii uu kuba yimi oo wuxuu sheegaanay inuu faa'iido leeyahay sida asbaabta qur'aankaba sabab nusuulkeeda oo kale oo wuxuu idhaha wahuwa kamaa an fii sababi اlqur'aani mufiidun lilfiqhi walilmacaani oo saa sababta qur'aankuba ay faa'iido u leedo macnihii aayadda lagu fahmaye marka sababtii nusuulka laga ayaa xadiidka sababtii uu ku soo baxay haddii la gartana uu fiqi iyo macaani u faa'iideynaya taas buu yidhahaa waa sayudi alfiyadiisa waxdee kutub kala duwanna way jirtaayo malaha kutubtayna soo gaadhay ka ugu mudanee ugu weyn waa kitaabkan la yidhaha albayaan watacriif fii asbaabi wuruud xadiid shariif oo ama fii asbaabi fii bayaani asbaabi wuruud alxadiid shariif saddex mujalladii ay ku madbaceeyeen oo axaadiis kala duwan asbaabteedii sheega kuwa ka yaryarna way jiraane waa kitaabka ugu roon bal markaa haddaba markii uu halkan soo qaadayo tan buu misaalo soo qaato markaasaa muxuu yidhaha mislu xadiidi inama alacmaalu sababuhu fiima rawow waqaaluu muhaajirun liumi qaysin kay nakax min sama dikru mra'atin fiihi salax waa cibaaradii sayuda alfiyadiisa oo xadiidka inama alacmaalu sababtiisu say yidhaaheen ay soo wariyeen waa nin usoo hijrooday haweene umuqays la yidhaha si uu guursado taas baaba munaasabadu ay tahay waxa haweenada loogu sheegay xadiidka min sama dikru imra'atin fiihi markaa salax laakiin waxaan leenahay kolle xaafid ibnu xajarna waa soo qaadaa xadiidka duruqdiisu waa ta aan leenahay waaba sanadku waa saxiix suu xaafid yidhaaha weeye laakiin ina duruqda riwaayada oo dhan kuma sugna inuu xadiidku sabab u ahaa oo bal masalan waa soo arooro ninkaasi waa jiraaye laakiin inay sababtii xadiidkii rasuulka ilaahayba xadiidkan uu sheegay qadiyada ahayd xadiidka duruqdiisa kuma sugno arrintaa dee waa halkana kuma sugan suyuudna alfiyadiisa ku sugan rag kalena ay sheegeen markay xadiidka sharxayaan ay kama hadlayaan markay ka hadlayaan imraa waxaa loo sheegay ee leeyihin sabab buu ahaa iyada taa wax daliila looma hayo waayo duruqda xadiidka marna soomay aroorin inuu tani sabab u ahayd laakiin qisadu baa sida kale usoo aroortay inay taas soo aroortay laakiin inuu xadiidkan inuu sabab u ahayd iyada taa riwaayaadka iyo duruqda xadiidka inagumay soo aroorin bal intaas waan ku dhaafaya xadaثana mحamed ibn رmح bn الmhaajiri qaal akhbarana layسxa وxadaثana abuلرabيع الcatakiyu qaal xadaثana xmad bn زaydin x وxadaثana mحamed ibn msنى qaal xadaثana cabdالوahaaب yعni hqafiya x وxadaثana isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana abu khaalidin الأxmr سlayman بn xayan waa magaciisii x وxadثna محamed بن cabd للh بن نmayr qاaل xadثna xفs yعnي بn غiyaasi وyزيد بن hاrوna xa وxadثna محamed بن الcلاء الhمdaniي qاaل xadثna بن المbاrk xa وxadثna بن abي cmر qاaل xadثna سfyaan سfyaan waa سfyaan iبn cuyayna kulhm dhammaantood waa rag sideeda kolayna idinkama qarsoono waa raggan xada ka horeeya un dhammaan weeye marka meel bay laba ku wada sugan yihiin xafs ibnu kiyaas iyo yaziid ibnu haaruun iyagu way wada socdaan marka waa sideede kulluhum dhammaantood can yaxya bni saciidin sideedaasba waa xadiidka wataan leenahay dad badan oo weliba aimo ah ayaa isaga ka wariyey dee waanay fara badan yihin oo bal masalan dadka iyagu kaba wariyey bal halkan uu sheekhu raximah llahu tacaala leeyahy akharu min mi-atay insaanin akharuhum aima ayaa kama wariya barhkoodna boqol intaa in ka badan labalaabkeediyo ka badan bay gaadhsiiyaane haddaba in xadiidku halku kaba faafaya dhammaantoodba can yaxya bni saciidin biisnaadi maalikin isnaadkii maalikaynu kaba soo baxnay iyo macna xadiiiin wa fii xadiidi sufyaana markaa waa sufyaan gaar ahaantiisa waa bukhaarina dariiqiisa isaga taxdiid iyo ikhbaar iyo dee taas samaacun buu ku xidhiidhsanaana weliba bukhaari xadiidkuya سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواayada سفyان waxa kuba timi inuu cلقمة بن وقاص الlayثi uu yihi سمعت waxa مqلay عمر بن الخطاب على المنبر منبر korkii xaal uu ku sugan yahay يخبر xaal uu waramayo عن النبي صلى الله عليه وسلم oo xadيidka weyn uu sheegayo bab istixbaabi dalab shahaadati fi sabiili اllahi adaakani baabu istixbaabi dalab shahaadati bal shahaado dalabkeed istixbaabkii fii sabiili llahi marka la eego shahaado dee uu ruuxa laguba diro sabiilka ilaahay taas baa baabkeedi yahay macnaa waa maxay inuu ruuxu dee ilaah weydiisto inuu ka dhigo shahiidba taas bal arinkaasi waa tii iyada dee ay ahayd ruuxu yaanu janais baan kuba soo maray inaanay habbooneyn nahyina ku yimi ruuxu inuu ku tamaniyo ama ilaahay weydiisto inuu dhinto dhimasho ee khaasatan waa umuur adduunya marka ay tahay taas waa ta haddii ruuxu aan daynahayn waa tii ay ahayd inuu ha yidhaaho ilaahu haddii dee noloshu khayr ii leedahayna idaah haddii dee geeridu khayr ii leedahayna idil waa taas laakiin yaanu ilaahay weydiisanin geeri iyo dhimasho bal taas baa nahyigaasaa jiray laakiin alqatlu fii sabiili illah ama ashahaada fii sabiili illah fadligaa badan iyo manziladaa sare leh tamaniga lagu tamaniyo ama ilaah la weydiistaa walow ma-aalku arrintu ay tahay dhimasho ay tahay way ka duwan tahay oo de waa dhimasho taa ka duwan taha hore marka leega habka lagu dhiman iyo sababtu haddaba bal istixbaabkeedii buu baabkeedii yahay iyo sunanimadkii jaanibkan xadaثna shaybة بن فروkة qال xadaثna xmad بن سلمة qال xadaثna ثابت عن أنس بن مالك qال أنه qاaل qاala رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man ضلبa ruuxa dalba ilaahay weydiistaa شhahaadaةa شhahaado saadiqan xaal yahay mid rur sheegaya waa mid ay ka dhab tahay weeye niyadiisu ay fiicantaho dee sidqi iyo runbuu ilaahay u weydiisa ucdiyahaa waa la siiyaa macnaa ajrigeedi iyo sawaabkeedii baa la siiyaa walow lam tusibhu yaanay asiibin be macnaa yaanu laba dilin dagaal yaanu kuba dhimanin be niyada uu niyeeyey iyo waxa weeyaan khayrkaas iyo arrintaa dhabta ka ahayd uu ilaahay weydiisanaya tii baa loo aqbalaa waa niyo khayr bay noqonaysaa ee khayrka niyadiisna ajri iyo sawaab bay leedahay oo haddaba taas waa la gaarsiiyaa manziladii shahaadada yaanay asiibinba walow lam tusibhum bal xadiis labaad baa jira oo inoola macnaan xadiiskan imika hore sanadkiisa waataan soo aragnay kolley kitaabkeenana dee axaadiis culimada iyo xufaadda qaarkood ay kalaam iyo hadal ka keeneen marka la eego mansilada dee saxiixa muslim iyo axaadiista martabada sare uu warinayo ayaa jirta imaam nawina raximah llahu tacaala daraquni axaadiistii uu tacliiliya ama wuxun uu yihi kollay sharaxa uu kusoo qaadaa waa ka jawaabaay oo kale xadiidkan da daaraqunimu soo qaadeen laakiin ibnu camaar shahiid dee nin aan habeen dhaweyn aan kaba soo waramaynay waxa shahiid loo yidhina aan lahayn oo ilaa shan iyo soddon barhkood axaadiis uu tilmaamay dee saxiixa kuma sugnaa ee ilaa dhowr iyo soddon xadiis buu isagu oo kitaabka kuba sugan buu hadal kaba keenay waa nin mutaqadima isaguna o de saddex boqol iyo toddobiyo tobankii jirada makaa dhexdeeda iyo de lagu dilay markii nimankii qaraamidad ahaa ay soo galeen iyo dadka oo maalintii tarwiye u baxaya ay laayeen wixii meesha joogayba adugu de waxba taas maalintaa lamaba xajin markaase ibnu camaar shayd waa nin xaafidana u ahaa xadiidkan buu kalaam buu ka keenay kale kalaamkiisna waxa weeye khulaasadiisu ee way madbacaysantao nusqooyinka muslim khaasatan barhkood waa nusqadan bayt ulafkaar ee dawliya ee mujalladka buuran ah ayaa isaga iyo sharaxa yare uu dee aanu ilaa iimaan gaadhsiiyey uu kaba dhintay ibnu salaax ee dee siyaanata saxiix muslim markaas oo kale iyobay aakhirka raaciyaan oy la madbaceeyeenba waa la madbacaysan tahay waa nuskadaas baan leeyahay nusqooyinkaa muslim barhkood ayaa wuxuu yidhahaa xadiidkan shaybaan ibnu faruuq nin kale oo mu'amal la yidhaaho ayaa la wadaagsaday waa suu isagu yidhaaho mu'amalkaasi malaa dee waa zaahidnimo iyad bay ahayd baan filayaaye kutubtiisii uu aasay rag saa kala duwan baa jira wixii cilmigii ay barteen dee iyagoo cibaado u go-ay aasay oo isidhi haddii dad kale gacmahooda gashanayo intaasoo wax lagu dardarayo malaa taas oo kale markii dambena axaadiis buu warinayo xifdigiisuu ka warinayo awhaam iyo akhdaa buu yeeshay waa ninka shaybaan raacay ee wuxuu leeyahay shaybaan iyo isaga ayuu ku tirinayaa xadiidkan khaasatan sanadka weeyaane maha matnigae in waham jiro oo wuxuu leeyahay dhowr nin buu tiriyaa xamaad ibnu salame kaba wariyo oon labadooda ahayn iyagu markaa markay xamaad ibnu salame kaba warinayeen laba siyood bay ku wariyeen suu isagu yidhi xamaad ibnu salama can aban ibni abi cayaashin can anas ibni malikin waa marfuucan iyo xamaad ibnu salama can haabitin mursalan oo wuxuu leeyahay xadiidkii mursalnimo dariiqa haabit taas baa wuxuu leeyahay raajixoo sugan markay haabit dariiqiisa tahay inaan anas la sheegin abaan ibnu abi cayaash marka ay tahayna abaan ibnu cayaashana nin daciif oo la yaqaano asxaabtii anas ka mida caabidna ahaa ee laakiin xagga xifdigiisa ayaa aada u xun bal marka dariiqiisa noqotona waa dariiqa mawsuulka haddii abaan ibnu cayaashna rijaasha muslim iyo dadka wax ka wariye maaha dariiqii sugnaa kan buu ahaa kan wuxuu raajix yeelaya adugu balbanu leeyahy hadalkaygu uu raajix yeelayaa inuu irsaal jiro markay dariiqa xamaad ibnu haabit noqoto bal waa hadalkiisii laakiin dee imaamku iyo taas isagu qeybtaa daraqun iyo wixii iyagu ay yidhaaheen iyo ciddii kale ayuunbay soo naqliyaane isaga inta badan ma soo naqliyaan kamanaani jawaabin laakiin bal matigo xadiidka dambeba waa inoogu suganyo waa kan matli kale oo la mid ah haddii bal kalaamkaasi yar jira ama ciladaasi ay jirtaba xadaثnي abu الطاhir وxrmlة بن yaحyى وlفظ لxrmlةa qاala abu الطاhir aخbarana qala xrmlةu xadaثnaa cabdاللahi بن wهbi macnuna waa santan waan soo barano haatan ishkaal agteena kuma sugnay labada sheekhe uu leeyahay baa xagga siiqo siiqadan siiq ada ayay ku kala duwan yihin oo midna akhbaranaa buu yihi midna xadaثanaa sheekoodna waa cabdالlahi بn wahbi labadaba weliba cabdالlahi بn wahbin bay yidhaahay ee akhbaraniya xadaثanaa bay kale muslimna umuuraha aad buu ugu cinaayoodaa waa dhowraa waa ilaaliyaa bal alfaadahaas iyo dee taa xadaثanii abu shurayxin ana shl bn abi abi umamata bni sahl bni xunayfin xadaثahu can abihi can jadih ana nabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala labushurxisa waa nin inoo horeeye sahl ibn abi umamata bn sahl bn xunayf waa can abihi can jaddi aabihi buu kaba warinaya aabihina waa awowgii abu sahl sahlkan ama dee marka abu umaama la ega aabihii bay noqonaysaa ayuu kaba warinaya saddex noo isdhalaa horta xadiidka sanadkiisa ku sugan ninka ugu weyni waa saxaabigo waa saxaabi jaliil oo dadkii bederna joogay baabu ahaa sahl ibn xunayf bal taasba weeye ama abu umama waxaan filayaa kitaabka meelo hore meye waynu kusoo aragnay abu umaama waan soo aragno shaki kuma jiro kunyadiisa buu ku shoroobay barhkood baa magaciisa yidhaha ascad baa la yidhahye laakiin aragti buu laha macnaa waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay waa yaraa riwaaye rasuulka ilaahay kuma laha uu kaba wariyo dee aabihii buu kaba warinayaa inankiisan sahl ibn abi umaama waa nin isagu dee waana rag ansaareed weeye waa aws horta waa nin reer madiina markii hore ahaa laakiin masar buu degay waana atbaacu taabi mee taabiciintii raggii ugu yaryaraa macnaha saxaabadii qaar waa arkay laakiin waa taabiciye taabici yar weeyo midharhkii ugu dambeeyey saxaabada un soo gaadho arkay waana nin siqa ah kitaabkeennan muslimna xadiidkanun buu ku leeyahy wax kale kuma laha waa xadiidkanun haddaba wuxuu yihi can jaddi ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala man sa'ala allaha ruuxa ilaahay weydiistaa shahaadata shahaado bsidqin waa run ahaan waa saadiqan maa nin mutalaaciba nin ciyaaraya maaha waa nin dee inta fadligaa shahaadadu taas iyo uu xiiseeyey oo uu aada u jeclaystay ku tamaneeyo ilaahayna weydiista shahaado inuu ku manaysto ballaqahu llahu ilaahay uu gaadhsiiyaa manaazila shuhadaa'i shuhadada manaasishoodu gaadhsiiyaa wain maata calaa firaashi firaashkiisa ha kuba dhinteen taas wey bal xadiidkii horeynu soo marnay ayuu imaka kani la mid yahay laakiin kii hore waxayd ucdihaa waa la siiyaa halkana maxaa inoogu suga ballaqahu llahu manaazil shudaa markaa tan baa xadiidkan baa tafsiir u ah inoo fasiraya kii hore riwaayadii hore tan dambaa fasiraysa oo macnuhu waxa weeye ruuxu hadduu shahaado ilaahay weydiisto arrintaasna dhab ay ka tahay oo run ay kaba tahay sawaabkii shuhadadu ay lahaayeen baa la siinayaa gura gubashiisa ha iskuba ha kuba dhintay ajrigii shuhadada ama sawaabkii shuhadada waa la siinayaa bal markaa taasna tarkiibkeediiyo istixbaab su-aali shahaada istixbaab taas way noogula sugantay arrin kalena waxa weeyaan ninkani waa nin khayr niyeeyey khayrka oo la niyeeyona waa khayr eg haddaad shay khayro niyeyso haddii uu kuu suurto galo oo aada samaysana dee ajrigii khayrka la sameeyey mudaacafkaabaad heli haddii khayrkaas aanad makansan aada niyeysanaydna ajrigii niyada ajrigii niyadaad helaysaayo kollay niyada waxay usoo aroortay niyatulmu'mini khayru min camali waa xadiida daciifa wala uu yidhaaho duruq buu leeyahay sakhawi muqaasidkiisa ee laakiin macaanida la yidhi maxaa kaba imanka camalkii aan niyo lahayn e camal buu ruuxu laba yimi waa camal weynba laakiin niyo fiican ma lahayn camalki waa buraya waataynu soo marray xalayto saddexdii nin ninkii dagaalka lagu dilay ninkii caalimka ahaa ee qur-aankana aqriyi jiray ee dadkana baray iyo ninkii deeqsigaa iyo xoolihiisii badnaa ilaahay siiyey dariiq kastoo khayra ku bixiyey markii niyo camalkoodii laga waayey ikhlaas niyo la-aan dee wax kalay doonayeen waa kii naarba galaysaynu xalay soo maray oo camalku haddaanay niyi jirin niyadan fiican ee ikhlaaskiiyo taas iyo taasi aanay jirin camal ma noqonayo laakiin niyadii mujaradka inuu ruuxu khayr niyooday camalba yaanu raacinba ajrigii waa loo qoraya haddaba camalkii hadduu raaco ajrigi waa usii badnaanaya haddii dee cudurdaar ka manciyo waxii uu niyeysnay u suurtogeli waayaan waxaa lagala mid dhigayaa ruuxii sameeyey oo kale ayaa lagala mid dhigayaaoo waa khayrka niyadiisan la niyeynayo shayga xataa ayaanu ku suurtagelin waa ajrigaas saasaa bacda salaf odhan jiray niyada badsada oo ujeedadu niyadii khayrkaa niyoonaysaan khayr badan iska niyood haddii ilaahay kuu dhib yareeyana waa sax haddii kalena dee ajrigii ayaad leedahayba oo kollay niyadii dee istixbaabu niya niyat alkhayr ama taasna way inoogu sugantahay xadiidkan marka wuxuu yihi sheekhu walam yadkur abuطaahir fi xadiiثi bisidqin macnaha labadii sheekhe uu lahaa abuطaahir axmed isaga laftigiisu may ahayn man sa'ala allaha shahaadata way wada wariyeen bisidqin laftigaas baana isaga riwaayadiisa ku sugnayd baabu dami man maata walam yaqzu walam yuxadis nafsahu bilgazwi wuxuu uba u baabaysan yahay baabu dami man bal shaksi ceebeyntii ama damintii damigii maata dhintay walam yaqzu aan doonin walam yuxadis aan ugu sheekay nafsahu bilqasdi maha adigu niye iyo de inuu niyeeyey e bal xataa dee waa isagoo ku tamaniyey ama qalbigiisa dee ay soo martay uu kusoo dhacday khaadirkiisa bal haddii dee ay fursadaa uu helay inuu doolo ruuxi aan labadaa midna lagaba helin bal dembigiisii uu baabkiisii yahay xadaثna mحamed بn cabdالرحman بn sahmin اlأndakiy qaal akhbarana cabdالlahi بn الmubaaraki عن وhayb المkiي عن cمر بن محamed بن المنkdir عن smayi عن abي صاaلح عن abي هurayرaةa qاala أنh qاala bal markaa labada nin ee dhexe ee وhayb iyo cmar iبn محamed hore inoogumaynaan soo marin labadoodaas inta kale se waa dad aynu soo araarki jirnay ama aynu soo marno dee ha kala badnaadeen oo cabdullaahi iyo sumay iyo abu saalix iyo abu hurayra de iska abu hurayre hadalkiiba da-ye bal taasi iyaguna waa dad kitaabka kuba soo noqnoqda wahaybkan kollay laba marka la eego kitaabkeenan laba wahayb baa jira waana isla dabaqo wahayb ibnu cajlaan oo bukhaarina isna wax ka wariya sidaa muslimba wax ka wariya uu kusoo noqnoqdaa kitaabka iyo nin wahayb ibnulwardi la yidhaaho waana ninkan aan hayno ee reer maka almakiyu buli wahayb ibn lwardi baa la idhaha alqurashiy bay nisbadiisa ka dhigaan laakiin waa mawaalidii qureysheed weeye barkood baa yidhaha magaciisu waa cabdulwahaab ee wahaybkani waa laqab iyo naanays bay barhkood yidhaahaane atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ayuu kaba mid ahaa oo dabaqadaa dee atbaacu taabiciinta ugu horeysa weliba kuwoodii waaweynaa waa siduu xaafid ibnu xajar taqriib ku yidhaah nin cibaado badanna wuu ahaayo de waana nin hiqaa laakiin dadkii cibaadada badnaa ahaayo culimmadu ay aada u ammaaneen ay kaba soo naqliyaan sufyaan thawri iyo markuu majliska xadiidkasta kaba kaco ayuu odhan jiray inoo kiciya bal xaggii wahayb aayib isagu u jeedaan oo dee waa karaamkiisiya jaanibkaas iyo ama dadka caynkaasa aragoodan la arkayo axwaashoodi iyo samtigoodaabay dee dadkii cabsida laha ku ta'asuri jireen oy taasi raadayn jirtay oo intaa waa ninkaa oo iyo cabsanaya adigu dee ay kaba muuqatee araggiisu wax raadaynayo bal nintaasuu ahaa kitaabkeenana xadiidkanunbuu ku leeyahy wax kale kuma laha ninkan ka dambeeya cumar ibn moxamed ibn lmunkadir aabihi moxamed ibn munkadir kitaabka marar baan ku soo maray waana nin reer quraysh oo reer bani taym oo caabid ahaa siqana ahaa aada iyo aada u qiimo badnaa moxamed ama dadkii saalixiintaa madiinana gurigiisa dadka saalixiinta ay isugu iman jireen waana taadic waa aabbaha ujeedaa ama inankiisani isaga naftiisu waa nin caabid ah siqa ah ninkan bay isku dabaqayin markaa waa riwaaye aqraan baan odhanaynaa ninka hore wahaybe kaba warinaya isaguna kitaabkeenan xadiidkan buu ku leeyahay waa labadooduba markaa kitaabkan waa dadka axaadiistoodu aada ugu yar tahay cumar ibn moxamed ibn lmunkadir aabihii moxamed ibn munkadir isagu riwaayaad kala duwan ayuu kitaabka waa min rijaal sita ayaan leenahay isaga aabihii waana ninka caabidka ahaa cibaadada badnaa ee dee saalixa aabihii isaga naftiisa waa cibaado badnaa ibnu xibaan ayaa wuxuu soo naqliyaa inay dhimashadiisu sababto in qur-aan lagu dul aqriyey ama laguba aqriyey inuu dee tii kuba dhintay cumarkaan ujeedaan haddana raggaas baa labadaasa inoogu suganay wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man maata ruuxa dhinta walam yaqzu aan duulin walam yuxadis aangu sheekayn oo bihi nafsu bihi ay biljihaadi bilgazwi nafsahu naftiisa aan ugu sheekin imaka waa wax niyadii ka cabsan xadiidu nafs naftiisa oo dee xataa ayaanay goosasho iyo niye uu niyeeyeyba gaadhibe waa khaadir kusoo dhacay oo aad duushid iyo aad kaba qeyb geshid taas aanay taasi qalbigiisana soo marin maanta waa dhimanaya calaa shucbatin khasro min nifaaqi nifaaqa khasro dee iyagaa munaafiqiinta ka hadhi jiray aan ka qeyb geli jirin iyagii buu shabahayaa kuwa dee munaafiqiintii jihaadka kaba hadhi jirtayoo markaa khasro nifaaq buu kuba dhimanaya hadal baa inoo dambeeyo qaala ibnu saamin waa kan inu saamina waa awowgiibuu u tiiriyey waa sheekhiisii moxamed ibn cabdiraxmaan kaas baa wuxuu yihi qaala cabdullaahi ibnu lmubaaraki baa wuxuu yihi oo dee mujaahidana ahaa caalimna ahaa munfiq ahaa dee taas fa nura waxaan u malaynaynaa nura macnaa nadun ana dalika arrinkaasi markii kaana calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam waqtigaa dee barhkood ay dhahaanba jihaadku farducayn buu ahaa oo waqtigaa dee diintii ama dowladdii islaamnimo la asaasaye diintii la faafinayay jihaadkuba farducayn kuba ahaa munaafiqiintii jirtayna dee xaaladoodu ahay taa inay kaba hadhaan oo kale ayay dee aan u malaynaynaa waqtigaa inay ahaydoo bacnaa oo ujeeddadu arrinkan iyo waktigani inuu waktigaas ahaa laba yidhi waajib cayni uu dadka kuba ahaa ee waktigii ka dambeysay ee dee fardu kifaayo guud mooyaane inaanu ahaynba waajib cayni ah xaalku inaanu taa ahayn waa si uu markaa imaamkaas oo hadda mujaahid ahaa uu yidhi culimada qaarkoodna caan bay kaba dhigaane macnuhu waa maxay uun dadka munaafiqiinta buu shabahayaayo wasfigan ah tarka aljihaad xadiidkananta inoogu suganin waxa weeye wuxuu hadduu cibaado ficilkeed uu niyeeyo inay waxa weeyaan ruuxa dhintee walam yaqs walam yuxadis bihi nafsuhu haddii uu inuu khaadirkiisa ay soo marto naftiisa taa ugu sheekeeya ama niyaba ay timaado iyada maaha wasfigan ma mudanayo weeye ficilkii mabuu samayn laakiin haddii taasi kuma timaado marka hadduu cibaado niyeeyo oo intii aanu samayn uu dhinto eg waa niyeeyey cibaadadii aanu weli makansan ama aanu samayn buu dhintay lown iyo damigan ku imanaya ruuxii intuu dhintay isagoon ina niyadiisaanay kuma jirin dee iskadaa samaynteedee dhintay iyada taas lamid ma isaga kumaba imanayso taas buu leeyahy marka wuxuu soo qaadaya matalan salaad baa waktigeedi galay salaada cishaayo ka soo qaad waktigeeduna waa dheer yahay oo salaadaha kale way ka wakti waasacsan tahay oo dee say dawaif ama intooda badan culimadu qabaanba markaa maqiibku shafaqu dhaco ilaa waagu uu ka baryay intaasba wakti bay u tahay walow axaadiista dee kolley sugan ee inoo sugan ilaa habeenka nuskiisa ay gaadhsiisayso oo xadiis intaa dhaafsani aanu jirin nisfa leyl waxay ka qaateen xadiidkii cumuumaadka ruuxa dee isaga waxa weeye demiga iyo tafriidkii demigu ku imanaya mufaridkii inuu yahay kaan salaadii tukan ilaa tii kala soo gashay bal xadiidkaas bay waxa weeyaan un cumuumkan kaba qaateene laakiin nusuustii sariix ahayde hore kitaabka aynugu soo marnay waxay ku joojinaysay nisfa leyl laakiin nisfa leylba waa waqti dheer haddaba uu galay waqtigii baa usoo galay waa iska caafimaad qabaa de inuu waktigaa hore tukadana waa makansaday laakiin salaadii buu dibdhigo leeyahy waktiga dambead tukan doontaa laakiin waa niyeeyey inuu dee salaadii tukado waktigoon bixin tukado waktigii waa soo galay waa joogay waa niyeysnaa inay saacaddu meel ma jirta ajashiisii baaba dhammaato intii waktigii oo lagu jiro onu weli makansan ayuu dhintayba taas oo kale bal ruuxa caynkaas ah waa halkan ayay leeyihin kol haddii dee niyadaasi ay jirtay niyadii aada samaysiduu niyeysnaa ruuxii weli waktigiina ma bixin waana kan dhintay ajashii u timi waktigiina waa soo galay oo kale taas oo kale waxay leeyihin dee ismi iyo dembi ruuxii ma jiro markaas oo kale laakiin haddii uu bal matalan aanu niyeynba oo aanu niyeyn waana makansaday oo kale bal taasna ayn dee waktigu markuu waasacayo kolli wax ismiya loogu xukuma ma jirto kol dee waktigu waasacayo kana ikhtiyaar ulahaa kana ikhtiyaar ulahaa wakti ay ka celiyantayna aanu gaadhsiinahayne laakiin suuradaasoo kale waxaa dhici karta in ilaah waa mufarid oo dee isagoo mukansay buu takan waayo halkaas yimaado waxaa kalaamkaasoo kale imanaya xajkii ruuxii istidaacadii baa jirtay kasoo qaad oo waktigan dee waa mustadiic sunnada inuu xaji karaa waxay siri sanada dambaad xajiyo waa iska dindhigay culimadna waa dee waa ku kala duwayno barhkood bana waa calalfawr oo iyaga kuwa calalfawr leh kol hadduu waktigii ugu horreeyey ee uu makansaday ee wixii ay isugu hagaageen uu xaji waayo waa aatim iyaga agtooda waa dambaabsan yahay laakiin culimada le sida shaaficiye iyo malikiye iyo mee waa cala taraakhi oo xajku maaha waktigii istidaacada in waxa weya haddaba uu iska dibdhigay tii kale isagoo gaadhinba waktigii kale aanu gaadhin buu dhintay oo kale waa suuro imanayso haddii aan idhaahno suuradaasna waa cala taraakhi niyadiina way jirtay uu niyeysna aada xajsid waa jirtay iyada taasna waxa weeyaan dee ismigii ma imanaya haddaan cala taraakhi laakiin suurada iyagona waa cala taraakhi bay ka dhigaan waktigiisa dee waktiga salaada uu ka kooban yahay oo intaas laakiin waktigani waa ka yar dheer yahay saa daraaddeed ama muddadii salaadu way dhowda isaga muddadii xajka xajka xajkiisii baa dheeraanaysa ruuxii tafriid ama taakhiir baa loo nisbaynayaoo xataa kuwan le waa cala taraakhi baa iyadoo suuradaa odhanaya waa dambaabsan yahayba ama ismigii walo marka hore aanay lahayn waa dambaabsan yahay almuhim waxa weeye niyadii khayrka la niyoonayey ruuxu ee dee cibaadadii uu niyoonaya haddaanay cibaadadii u suurtogelin ama aanu makansan waataan lena ajrigiyo thawaabkii buu leeyahy dee tan kalena ruux muqasira ma noqonayo kol hadduu wakti haysto u makansanayana baabu sawaabi man xabasahu can ilgazi maradun aw cudrun aakhar wuxuu baabaysan yahay baabu sawaabi man shaksi sawaabkii xabasahu xabaasay can ilgazi duulimaadkii maradun xanuun cudur aakhir macnaheeda waa jihaad baa jooga waaba dadkii ahluljihaadba weeye laakiin waa xanuunsanaya ama sahay buu waayey ama gaadiid buu waayey wax kalea kuba yimi sibuu iyadi markaa xajkii uga qeyb geli waayey waana niyeysnaa bal ajriga uu leeyahay waa niyadii khayrkiinu wadnay baa meli inoo socoteen xadaثna cثman بn abi shaybata qaala xadaثna jariir can اlacmash can abi sufyaana wdalxaة bnu naaficin hore usoo araaragnay can jaabirin qaala anahu qaala wuxu uhi jaabir bn cabdillaahi kuna maca الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi maciisa anu ayn fii gazaatin duulimaad oo dagaal iyo jihaad bay u raaceen faqaala wuxuu yihi ina bilmadiinati madiina waxa ku sugan la rijaalan rag maa sirtum aynaan socon masiira socod walaa qadactum maydaan goynaa waadiya doox ilaa oo ay idinku socod socotaan ama doox meel dooxa ka tallowdaan kaanuu waxay ahaadeen macaku maciina oo waa dad idinla jooga uun ajrigii idinla le siay inoo soo socotaan maxaa rasuulka ilaahay yidhi markaa isagoo caddaynaya sababtay macooda kuba yihiin waa isnaaf bayaaniya waaba iyagoo yidhi oo siday maca iyaga u yihiin iyagoo madiino jooga muxuu yidhi xabasahum waxaa xabaasay almarado waa asbaabihii uun marad keliya maaha riwaayada dambe inooga acabsa ama riwaayad kale halkan yimi baad ujeeda ee waxa weeyaan maradkii ayaa xabaasa ujeedadu way xanuunsanayeen ninkii aynu soo marray isagoo wax kasta diyaarsaday xanuunsaday ee rasuulka ilaahay uu diray nin gaadiid aan haysan oo yidhi ninkaa u tag uu xanuunsaday oo dee ninkiina wixii uu jihaadka ugu talagalay oo dhan uu wada siiyey haddaba waxaa xabaasay reebay marad markaa k haddaan maradkanin jirin way iman lahay niyadooda ay khayrka niyeysnaayeen ayay dadkan la ajri noqonayaan ama ajrigii la wadaagsanayaan taasba وxadثna يحيى بن يحيى qال أخبرna أbو معاaوية ح وxadثna أبوبكر بن أbي شhيبة وأbو سعيد الأشج qال xadثna وkيع ح وxadثna إسحاq بن إبراهيم qال أخبرna عيسى بن يuنuس كلهم عن الأعمش بhdا الإسناaد أعmش bay sadexdooduba ka wariyeen waa sadexe لakiن غayr أنa في xadيiثi وkيعi ilaa sharikukum way idinla wadaagsanayaan fi اأjri أjrigii way idinla wadaagsadeen say ula wadaagsadeenna waa niyadan cudurdaar ruuxna marka waxa weya hadduu shay khayra ku talagalo uu samaynayey laakiin ama xanuun ama cudurdaar kale uu ka manciyo ajrigii uu leeyahay xadiidka taasoo maaha halkan un ee ruuxii niyoodo wax daaco ah oo shay cudurdaaroo ka hor joogsaday inuu wixii gutaa uu meeshii ku yimaado sawaabkii niyadiisuu helayaa ajrigii buu helayaa taawe ruuxii xanuunsan jamaacada tukan jiray ee masaajida ku tukan jiray ee laazimi jiray xanuunsaday niyadiisna ahayd e taas ajrigii jamaacada waa loo qoraya waata xadiidkii kaleba kuban yahay bukhaari kuba sugnaa ruuxu hadduu xanuunsado ama uu safro markii uu nagaa ama uu caafimaad qabay camalkii khayrkuu la imanaya waa u soconaya waayo inay talagalkaasaa jiray haddaana waxaan ku imanna wuu la iman lahaa waa niyeysan yahay baabu fadl gazwi fi lbaxr wey bal weli jihaadkii haatan waa inoo dabayaaqay biidn illahi tacaala duulimaadkii bal badda la marayay oo dee bad iyo beriba jihaadkii waa loo geli karaa waa loona mari karaa bal hadduu ruux meeshii baddii la maro iyadoo ama dee maraakiibtii la fulayo doonyihii laba fulayo ujeedaduna ay tahay hallas dee jihaad iyo taa loo baxayo bal fadliga ziyaadada kaasi leeyuu baabkiisii yahay xadثna yaحyى بن yaحyى qal qarأtu عlى malik عan isxaaq bn cabd لlahi bn abi طلxata can anas bni malik ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yadkulu mid u gala oo soo siyaarta calىa umi xaraamin haweeneyda umu xaraam laydhaa bint milxaan waana habaryartii isaga waayo hooyadiiba waa umu sulaym bint milxaan weeye fatudcimuhu dee waa marti buu u yahaye wixii kolba ay helaysa ayay ku qooninaysay usoo dhigaysay wa kaanat rasuulka ilaahayna kolley waa geli jiray gurigoodan iyadii umu sulaymbo markii la weydiiyeyna aqalada kale ma tegi jirine waan u naxayaa uga naxariisanayaa buu yidhi oo walaalkeed baa la dilay isagoo macayga ah waa ninkii aynu soo maray ee waxa weeyaan dee anas xaram ibnu milxaan ee anas u abtigaa kaas buu sheegayaaye maalintii biru macuuna laguma dilay fusi warabbi lkacba yidhi sidii xalayba cashirka ama inooguba sugnayd haddaba markaasaa aynu waxay fatudcimu wa kaanat umu xaraamin umu xaraam waxay ahayd taxta cubaadata bni saamiti saxaabigaa jaliilkeenu qabadii ka mid a cubaadat bnu saamit hoostiisay ku sugnayd saxaabigaasaa qabay weeye waxay noo soo socota in guurkan ama dee cuba guursaday cubaadat bnu saamit waktigan ka dambeeyo waxaa imika laga cabirin waayo riwaayada dambea taasa iyadan saa ku jamcinaynaaye wixii markii dambe ay ku dambeysay ee dee nin kale uga horeeye markaa waxaa la arkaa inaan ninba lahayn fadakala calayha rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa usoo galay yowman maalin faadcamatu way quudisay cun adigu dee ducaab bay siisay wixii kolba ay u suurtogelayeysay waana ama haddii aanay markaa nin lahayna waa waxeedii haddii kalena dee ninkeedu waaba kuwa farxi lahaa taasoo dee waxa weeyaan ma diideen oo san bay uba siisay uma jalasat way fadhiisatay tafli ra'sahu madaxiisii iyadoo dee bal maalan injiriyo waxyaala ka baadhisa timihiisii badnayd ayay fadhiisatay oo fanaama rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa seexday bal intan tafli iyo waxa ku sugan waan arki doonaa haddii a la yidhaha kalaamka nawowina waan arki doonaa uma stayqada uu soo toosay rasuulka ilaahay walxal wayadxaku markii aqalkeedii seexday ayuu dee aqalkoodaas waa umuslaym iyo iyadii kolley guriga weyn bay mala wada geli jireenoo dee waa u iman jiro iyagu si gaara dee khaadimkiisina waa qoyskoodiibe bal markaasuu soo toosay isagoo qoslaya qaalat waxay tihi umu xaraam faqultu waxaan idhi maa yudxikuka yaa rasuul llahi maxaa kaa qosinaya rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi naasun dood min ummatii ummadayda kaba mida curudo haddaba xadiidka sidaan u wadno oo intiisa kale ay noogu socoto waa arrintan oo kale culimada kala badan kaba keentay ishkaal haweenaden waa haweeneyda ansaareen rasuulka ilaahayna zooje iyo oori umay ahaynba waana kan gurigeedii imanayo taasi dhib ma laha dee gurigooda hadduu yimaado hadduu meel gurigii kamida seexdana kol haddaanay khalwo iyo waxyaale jirinna iyadana wax ishkaaloo ku sugani ma jirto laakiin arrintan xadiidka inoogu sugan oo tafli ra'sahu dee ruuxuna inyada tani waa shay wixii ku dhibaya waad iska tuuri waana haddaad dishana waa taas oo kale waa injirtiya wixii tafaqliguna waa taas oo macnaha madaxiisii bay ka baadhbaadhaysay bal inay waxyaalo qabli iyo waxyaalahaas jiraan timihiisii badnayd arrinkan taabashaa ku sugan waana tan maxaa xaaladeedu tahay halkan imaamku raximah llahu tacaala wuxuu soo naqlayaa cibaaradiisaan haddaan laftigeeda aqriyo itafaqa alculamaau calaa anaha kanat maxrama lahu sala allahu alayh wasalam culimadu waxay isku waafaqsan yihiin haweeneydan umu xaraam rasuulka ilaahay maxram inay u ahayd waa iswaafaq bay leeyihin waaba itifaaq buu leeyihin laakiin waxay isku khilaafsan yihiin kayfiyadii maxramnimadaasi xaggay kaba timi marka ibnu cabdilbari iyo qolooyin wuxuu kaba soo noqonaya kaanat ixtaa khaalaati min aradaaca xagga radaaca ayay habaryar ugu ahayd oo habaryartii xagga radaaca mid kamid ay ahayd kuwo kale waxay yidhahdeen bal kaanat khaalatan liabihi aw lijaddi habaryar bay u tahay aabihii ama awowgii aabihiina kolley dee may dhalinoo taasi wax fogo aabihii haweeneydii dee waxa weeyaan markaa hooyadii markaa aabihii marka la eego haweeneydii dhashay reer bani makzuum bay ahayd oo quraysh bay ahayd oo ansaar may ahayd laakiin awowgii cabdilmuطalib ayaa reerkoodan weliba qoyskan reer bani najaar ay dhaleen qoyskan reerkani kaba mid ahaa bal taas wa balaba kolley ishkaalku waa ishkaal yar adag sanba laakiin sheekhu itifaaqan soo naqliyey dee qolooyin kale ka horeeyo arrinkan soo naqliyana way jireen waxay ka dhigeenna markaa arrintani inay maxram ay u ahayd daraaddeed ay tahay laakiin culimada qaar baa ictiraad leh imaam xaafid ahay oo dimyaadi la yidhaaho cabdilmu'min ayaa wuxuu markaa isagu leeyahay dee qolooyinkan culimada ee san yidhi kolley waxa weeye ama waham buu kuba tiriyaa duhul baa kuba tiriya wuxuu leeyahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh hooyooyinkiisii bal matalan dhalay ama isaga ha dhaleen aabihi ha dhaleen awiyadii haba dhaleen saas oo kale iyo iyada waa dad la wada garanayo wax ansaara waxaa ku jirtay un salma bintu camrin haweeneydii la odhanaya cabdulmualib dhashay inta kale ansaar ruuxna kama imayd dadkii iyaga naasun ku duway ama cid isaga dee san oo kale aabihi ama tan ku dudayna iyagana waa dad la wada garanayo la tirsanoo ruux ansaari kumabay jireen marka waxay imanaysa salma bintu camrin maxay haween dumarkan su ahay qolooyiniyo rasuulka ilahi bay naas ku duweeniyo waxyaalahaas kuwan dee ma dhici kartaba oo rasuulka ilaahi waaba da-doodun baan filayahay laakiin waxay leeyahay awooga shanaad ama ka lixaad bay isugu imanayaan taasna iyagina wuxuu leeyahy dee bal badnajaar inta ka sokaysa ay isugu yimaadeen laakiin way yar dheer tahay marka ishkaalkaas baa bal jira qolooyin dee itifaaqan iyo tan diidan lehna taarikhaan waxaasi nooma sugne bal kuwa aqwaashooda rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh in waxa weeyaan isagii cismadii usugnaatay daraaddeed khasaais badanuu lahaa malaha dee walow aanay khasaaisna ixtimaal ku sugnaan halkana si ay barhkood dee meelkaa yidhaaheen haddaynaan qowlkan kuba socon waa inay khasaaistii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tani ahayd taas iyadoo lagaba dhigo un weeyaan oo bal matalan taa lagu tawjiihiyo haddii aan itifaaqan iyo bal jaanibkan iyo maxram bay u ahaayeen aynaan imika kuba socon weeye taas bal matalan markaa intaa taasaan kuba dhaafaya xadiidkaan wadanaynaay rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi naasun dad min ummatii ummadayda kaba mida ayaa curiduu la bandhigay calaya korkayga waa lay tusay dee manaamkiisuna ama ru'yal ambiyaa xaq weeye waa waxye guzaatan xaalayin kuwa duulaya fii sabiili llahi yarkabuuna oo fuulaya ama xal ay fuulayaan sabaja hada lbaxri badan bartankeeda waa wasadkiisa ama dahrigiisa iyo korkii dee doonyuuna dhexdeeday maraan korkeedaanay socdaanbe mulukan xaala kawnihi mulukan waa iyagoo boqoro calalasira way shabahaya wayse lafdiga dambe boqoro sariirahoodii ku sugan buur waa xagga xaaladooda waasica cuddadooda dhan tiradooda iyo si ay yihiin iyo xaaladay markaa kuma jiraan aada moodaba boqoro asirada kuma sugan alasira jamcu sariirin wey aw amase shakibu wuxuu ka yimi isxaaq oo anas kaba warinaya se bukhaari bay taasi kuba sugantahe aw mislmuluki ama boqoro kala ah cala lasirati asira ku sugan yashuku waa shakeeyaa isxaaq ayahumaa qaala labada kooda uu yihi anas markuu xadiidka soo naqlinayay qaalat waxay tiri adigu markaa rasuulka ilaahay baa waxaa la tusay dad muslimiinta kaba mid ah oo iyagoo jihaadaya maraakiib raacay ama doonyo raacay oo ma waraa albaxr taasay ku duulayaan jihaadkiiba halkaas taas baa rasuulka ilaahay la tusay farxad uu kuba farxay diintii islaamka oo qaa'ima isaga dabadii xoog leh waana taa berigii markay gaadhsiinay badina gaadhsiinayaan ay kalaba tallaabayaan tii faraxuu kuba farxay buu la qoslayey faqaltu waxaan idhi bay tihi yaa rasuul allahi udcu llaaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhu kuwa inuu igu daro muxaraam baa le inuu kuwa iga mid yeelo fadacaa laha wuu duceeyey uma wadaca ra'sahu madaxiisii buu haddana mar dambuu seexday oo madaxiisii buu dhigay dhulkii fanaama uu seexday uma stayqada uu soo toosay walxaal huwa yadxaku qaalat waxay tihi faqultu maa yudxikuka ya rasuula allahi maxaa kaa qoslinaya rasuulka ilaahayow qaala wuxuuhi naasu min ummatii curiduu calaya guzaata fii sabiililah kama qaala fi lula qaalat waxay tihi faqultu waxaan ihi ya rasuula allahi udcu llaaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum qaala wuxu uhi anti min alawaliin kuwan dambe ma gaadhaysid weeye waktigaa ma joogtide ee kuwa hore ayaad kaba mid tahay taas buu yihi bal xadiidka insha allahu tacaala waxaan sii raacin doonaa wakti dheerna waan fadhinee laakiin alfaadihiisa in yar baan deeta kusoo noqon doona farakibat umu xaraamin umu xaraam baa waxay fuushay binta mal bintu malxaana albaxra badii bay fii zamani mucaawiyata waqtigii mucaawiya cibadat ibnu saamit baa qabay shaamna waa la joogay qubrus markii muslimiintu ay ku duulayeen waa markii ugu horreysay bad maraan muslimiintu sideed iyo labaatankii hijirada ay ahayd waa khilaafadii cusmaan laakiin mucaawiya dee shaam buu joogay markaasoo maaha khilaafadiisii oo waktigaa uu shaam ka amiirka ahaa ee dee cusmaan ibnu cafaanna waktigiisii weeye cubaat ibnu saamitna waa la socday markaasuu raacay iyaduna way sii raacdo doonyii bay la raacday fasuricat waa la legday la riday can daabatiha markay badii u baxeenba weeyaan ee ay soo noqonayeen inay dooneen inay kusoo noqdaan xaggii shaam kusoo noqdaan musaalaxana ay dhacday iyo dee inay jizye iyo waxyaala ogolaadeen reer qubrus ayaa ay ka dhacday can daabatiha daabadeedii oo xiina kharajat min albaxri markay badii ka baxday laakiin xagga shaa la joogay xaggii qubrus baa la joogay jaziiradaas faarakat halkaasay kuba dhimatay xdثna khلف بن هiشhاm qال xadثna حmad بن زaيد عan yaحyى بن سعيid عan mحamed بن yaحyى بن xabاn عan aنس بn mالك عan أmi xrاam wahiy khاlة aنس qاaلت أtاana النaبiy slى الlه عليه وsلم yوما faqاala uu hargalay waa qayluulashadii qaala yaqiil qayla qaala yaqul qwl maadiga maadiga isku mid yihin kuwa kale kala baydhayaan qaala yaqiilu qayla macnaa uu hargalay wey waa alqayluula waa harsashadan la hargale waktigaa duhurku gaadho ama uu dhowaado hawlihii inta la daaya ama ha la seexdo ama ha layska nasa iyadoo seexasha jirin taas baa qayluulo la yidhaha rasuulka ilaahay gurigoodiibuu intuu hargalay buu seexdayba fastayqada wahuwa yadxaku faqultu maa yudxikuka ya rasuula allahi biabi o anta ummi abaayo hooyaday baan kugu furanaya qaala wuxuui uridtu waxaa lay tusay qowma min ummatii yarkabuuna dahra albaxri badda dhabarkeeda ama dukiisha fuulaya kalmuluki cala alasirati sida boqoroo kaloo sariira ku sugan bal halkan kolley imaam nawowiya raximah llahu tacaala intay raajax yeeleen waxa weeye imaka halkan ay raajax yeelayaan kalmuluki cala alasira inay tahay rasuulka ilaahay dee waatanoo waa wax la tusay loo soo waxyooday xaaladooda fiicnaatay dhaqaalahooda wanaagsan cadadkooda oo badan iyo cudadooda iyo markay bal xaaladay kuma jireen ayaad shamahayeenba boqorada calalasira waa markaas weeye bacd alculamaa waxay kaba dhigaan waa xaaladooda dambe iyo sawaabkii ay tan kuba heleen ayay ku noqonayaanba dee marka la eego sururtii markaas dee ay ahayd dee qur-aanka inoogu soo noqnoqotay inay dee ku ji halkaas ay fadhiyaan ay iska soo horjeedaan ahlujanno waa sururtii ahlujannaayba markood kuma fasireen xaafid oo kale iyo taasi u ishaaye laakiin tan bay nawowiya raajax yeeleenoo waa tashbiih xaaladoodii baa bal xaaladaha xagga fiicnida iyo dhaqaalaha iyo sida ay yihiin ayaa laguba shabahayaa markaasaa faqultu udcu llaha yajcalanii minhum qaala fainaki minhum markii horena uu duceeyey bay ahayd ducadii baa ilaahay u aqbalay dee suu jazmiyeyba inaki minhum qaalat uma naama fastayqada adam wahuwa yadxaku fasa'alatu way weydiisay faqaala misla maqaalati faqultu udcu llaha ilaahay bari an yajcalanii minhum inuu iyaga iga mid yeelo qaala anti min alawaliina kuwa hore ayaad kaba mid tahay qaala wuxuu hi anas fatazawajha waxaa guursaday cubaadat bnu saamiti bacdu waa intaa dabadeed weeye markaa muu qabin riwaayada horena waa tatan baan kuma fasirnay o waxaan leenahay waxaa laga warramay wixii markii dambe ay ku dambeysay unbaa lagu sifeeyey fagazaa fi lbaxri faxamalaha macahu uu qaaday falama anjaat markay timi ee habkii dambe ay gaadheen ayaa quribat laha loo soo dhaweeyey baqlatun baqal farakibataha way fuushay fasaracatha baqashii baa riday oo legaday oo fandaqat waxa burburtay cunuqahaa luqunteedii oo luquntii baa jabtay halkii bay kuba dhimatay وxadثna محamed بن رمح بن المهاaجir ويحyى بن يحyى qال أخbarana layث عن yaحyى بن سعيidi عن بن حabاn محamed بن yaحyى بن حabاn weeye sida marka hore bay noogu sugan عن أنس بن مالك عن khاaltه بن حرام بنت ملحاn أنهa qاaلت نam رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوما قريبا mini meel ii dhow ثuma sayqada yتبsم isagoo muusoonaya ayuu soo toosay qاaلت faqultu ya رasuul اللhi ma أضxkka qاaل ناas min umatي curiضوا عalaya yrkبuna ظهر hذa البحر الأخضر kole waa sifadiisa ay leeyihiin waxaana idhahn carabi wixii aan madow iyo casaan ahayn ba akbar bay kaba cabirayeen bal markaa taas wey uma dakara naxو xadiiث xamaad ibn zaydin riwaayadii noogu dambeysay وxadaثanii yaحya بn ayuba وqtaybata وبn xujri qaluu xadaثna ismaaعiil whuwa بn jaعfari عan cabdالlahi bn cabdالرaحman anahu samica anasa bna maliki buu maqlay yaqulu ataa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ibnata malxana waa umu xaraam khaalata anasin fawadaca ra'sahu cindaha agteedii buu dhigay wasaaqa alxadiisa xadiiskii buu waday waa riwaayadan imaka cabdullahi bni cabdiraxmaan anas ka warinayna marka hore isxaaq baa inoo warinaye bimacnaa xadiisa isxaaq ibni abi dalxata wa moxamed ibni yaxya ibni xabaan labadaa hore xadiidkoodii mid laba mida bal adigu xadiidkani horta ta iyada waan kaba hadalay haweeneydan waxa iyada inooguba sugan horta mucjiso mucjisaadkii rasuulka ilaahay kaba mid ah wuxuu kaba waramay inuu bal maalan dee ummaddiisu ay baaqi noqon doonto inay iyagoo markaa duulaya ay badda mari doonaan taas oo kale in bal waxa weeye umu xaraam ay laba socoto markaas kuwa ka dambeeya umu xaraam inaanay gaadh ahayne ay iyadu markaa kuwa hore un ay kaba mid tahay waana umuuro wada dhacay si uu rasuulka ilaahay yidhina u dhacay horta waa mucjisaadka rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh baljeeshkaas maalintaa xagga u baxayna dee bal fadligiisa iyo taasi way inooguba sugan tahay in waktigii cumar oo kale iyo waa diidi jiray isagoo muslimiinta u turaya u naxayo ka baqanayo baddaa inay kuba qarqoomaan in bad iyo la maro uu diiday mucaawiye markii hore laakiin cusmaan waktigiisii ayuu isaga markii uu kuba celceliyey u ka idan dalbay ayuu fasaxay laakiin cumar waa cumar ibn cabdilcasiisna malaa sidaasuu isaguna yeeli jirayba laakiin waxa weeye dee haddii aamin lagaba yaho dhibaata aanay jirin dee waaba la marayaaye waxaa adigu inooguba sugan dee arrintaa inooguba baabaysta iyo dee mucjisaadka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mucjisaadkiisi kama mido weliba mucjiso keliya maahe waa aclaamtii nagu wado waa umuuro badan oo tacadudo kuwaan ishaarey wallahu subxana wa tacaala alam haddii ala yidhahbeen dambana waan su imanaynaa si aan markii hore ku ballan qa